reer xuseen beexaani oo guriga milki u leh oo wakiil noogu dhiibtay haddaana xaqoodu wakiilnimada aan ku sii wareejinayno intaasay kusoo dhowaanaysiin waana mahadsantihiin ananka guriga waa noola dhiibtay guryaha islaameed ee walaalaha soomaaliyeed ay degan yihiin sidii quruxdaana ha iskaga wareejiya anaa walaalaha iyo miidiyaan u marsiinayaa waana mahadsantihiin
oo ujeeddaan maanta shartii beexani la yaqaanay in maanta dadkii iska lahaa ama xaqa u lahaa in dokumentigoodii waxoodii iyo gurigiiba lagu wareejinaayo tanna waxay ku timid runtii dadaal ay guddoomiyaha degmada shibs iyo odayaasha dhaqankaba galeen oo ahaa in muwaadiniinta iyo guryahoodii si cadaalada si sinaana si qurux badan loogu wareejiyo waad arkayseen muxuu dadka wareejinaya inay la dardaarmeen dadka kale waxaan ugu baaqaynaa shacabka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay cadaalad waxaa loo baahan yahay sinaan manan dhici karto qof qof kale gurigiisii muxuu ahaa si xooga ku joogi kara qof walbana waxaan ka codsanaynaa muddadii ay joogeen inay fahmaan in dadka milkiyadda guryaha u leh in guryahoodii xaq u leeyihiin annagana maamulka gobolka daana maamulkii shacabka waxaan garab taagannahay qof kasta oo cadaalad iyo xaq iyo sinaan ku socdo garab weyn oo u noqonaynaa waxaana rajaynaynaa qoyskii iska lahaa gurigaana inay runtii milkiyadoodii iyo gurigoodii siday doonaan ay muxuu aha u isticmaali doonaan maanta waxay ka dambaysana arrintai ahayd guriga waa nalaga haysa nalagama hayso howsha waa dhammaatay dadkii deganaana waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa inay u dhaganuglaadeen guddoomiyaha degmada iyo akhyaarta iyo nabadoonnadaba muxuu ahaa taladoodii soomaaliyana soomaali baa iskale wax kastoo annaga dhexdeennana waxaan ku xallin karnaa si nabad ah dib u heshiisiina nabadeyn ah marka arrintan waa tusaale cid kasta oo guri aysan lahayn joogtana waxaan ugu baaqaynaa intuu wakhtigii goorigoor tahay inay qof walbaba ay guri aysan lahayn aysan sii joogin marka waxaan rajaynaynaa qof kasta oo guri milkiliyaddiisa sharciyaddiisa haystana haddii noo yimaadaan waxaan u ballan qaadaynaa inaan sidaan oo kale si nabada ku dhammayn doonno haddii nabadeyn suuroobi weysana aan sharciga la tiigsan doonno